gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacgelinta gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed ah ayaa magaalada muqdisho ka daafuray kulanka wadatashiga bulshada caasimada ee xeerka nadaafada guud iyo maareynta qashinka ee gobolka banaadira kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaasha degmooyinka agaasimayaasha wasaaradaha maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed ah ayaa ka warbixiya kulankan iyo waxyaabihii kasoo baxaya waxaa sharaf ii ah inaan maanta halkan aan u joogno dhammaanteena sidii aan ugu hadli lahayn ama xeerkan aada ugu darsan laheedeen go-aankiina oo ah mid masiiri ah ummadda soomaaliyeedna masiir qaran u ah maxaa yeelay waxaan ka shaqaynayna waxay tahay waa xeerka nadaafadda xeerka nadaafaddana sida uu xudul u yahay in magaalada ay noqoto magaalo nadiif ah oo bilicdeeda wanaagsan midna u ah caasimadaha kale adduunya la jaan qaadi karto sidaad la socotaan diinteenna xaniifka ah waxayna faraysaa in islaamka dahaarada iyo wanaagga nadaafadda ay leedahay iimaanka barkiisa in lagu tilmaamay annadaafat nusfu min aliimaan marka waxaa waajib nagu ah haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inaan idiin soo bandhigno xeerkan oo ah muddo dheer laga soo shaqaynayey waxa lagu shaqaynaya ay ahayd in aad maxaa la yidhaahdaa dadka gobolka banaadir u shaqeeya ama shaqaale weynaha gobolka banaadir u shaqeeya guddigaas ay kasoo shaqaynaya wax kale maysan ahayn in la hagaajiyo magaaladan bilicdeeda iyo wanaaggeeda sidaa darteeda waxaa laga maarmaan noqotay in maanta idinkuna qayb ah ka ahaataan maxaa yeelay markii xeer la sameynayo waxaa waajib ah in xeerkaas ay qayb qaataan bulshada dhan goobtan aada fadhisaan waxaa la muran ka ah dadka aan rabna inay inbadkooda ay ku darsadaan culummada maxaa la yidhaahdaa bulshada rayidka heedeeda kala duwan iyo haweenkii iyo dhallinyarta soomaaliyeed ee goobtan fadhiso
ayaa door muhiima ka qaadan doona ilaalinta nadaafada guud iyo maareynta qashinka ee gobolka banaadir